bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu galabfayle dhegaystayaal walanool darartan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujad f m ka siyato isiyeed dhibiising laba magahartis dhegaystayaal waqtidan oo kale weliba idaacadda oo warsan kudhuu sida jartana oo siin dhii jartay barnaamij waa tafsiirkii qur-aanka kariinka ee qoolka ilaahay oo meeluha ku jeedi jiray fadiilatu sheekh xasan cabdulaahi isxaaq sheekh xasan gaab tafsiirkii qur-aanka kariimka shalay iyo ka ekaayti oo dhammaaday midbaa nagday markii shan aad oo idaacadda warsan intee wadareeya ee reertahanka nagati tafsiirka usa dhammaada maadaama tafsiirkii shalay ka ekaayay qaybtiisa dambe waana eto markii shan aad oo laha bilaabo waana laha dhammaay iyo weliba fiiriyahana barnaamij gaar ah oo una ka marti qaadnay sheekh xasan gaab iyo qof kumid ah dadka sida eedka ka taxan barnaamijka ama tafsiirka qur-aanka kariimka ee qoolka ilaahay dhagaystayaalka khadadka teleefoonada iyaga ku qayb gala koran maadaama tafsiirkii oo si eedan ka taxnaayeen siyo lagu linku sharxan waliba ku faa'iideen tafsiirka iyo sida muhiim eta intii iyo tafsiirka warsan hadhiida hooba tale ka lahaayeen iyo hooba waktiga hati la dhiyo wakti lagu badi iyo aan baahanyin iyo maadaama sheekh xasan gaab use martiga iyo barnaamijka tafsiirkana usna darsheenayn sharaxadoona qaabka juhdiga iyo silaha ka bilaabay iyo si bulshada aan ku fa'iideen falcelin hoob ushali marka saas iyo ka fiiri doona barnaamijka anoo xusnaysan dararsii doona cabdinaasir axmed meewnan in farsameehe waliba ka bilaabay qof kumid ah dhegaystayaasha oo sida eedka ah anka taxnaay tafsiirka qur-aanka kariinka ee qowalka ilaahay kahor weli mar ka hor hadhawaay fadiilatu sheekh xasan cabdulaahi isxaaq sheekh xasan gaab sihan ka dhawaay barnaamijka kubacadiyo dhegaystaha stuudiya martida inka siidoon sheekh xasan gaab idaacadda warsanha ka dhawaaw weliba dhammaaday markii shanaad inta idaacadda warsan reer tawdaanka nagati tafsiirka qur-aanka kariinka ee qoolka ilaahay oo dantaa ku jeedii jartay marka dhawaaw balse daraanka ama la wadaagta kumanaankii dadka ee ka taxanaay tafsiirka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaadiga warsan agaasimaha shaqaalaha iyo dadweynihii la socday casharka oo ka bahaw idaacadda raadiga warsan meelkastooysa joogaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kan kale waybaa inteeday dadweynaha oo qiimaha badan oo gaariga ee muslimiinta ee walaashada ee reer baydowa eh iyo intiidadoo kahirinaaji tafsiirkan gaadi warsanayna ee duuba meelkasta laku dugsidahaye dadka aan sabab haayay ana oga lahay dadka aan sabab haayay oo duuri kow may kamid ee walaalkay macalacali oo kamid ee war maaragtay shaqaalada kamid ah dadka oo la haayay khidbada iyo maaragtay oo maasiriinta la haayan way buuraa anigo agarasiya shariif cabdalla shariif meer iyo dheeran walaalka badan abdulkarim masaaaw tafsiirka hadalanan ka galan siska duubay farsamada la haaye warda suniyaainka abaalmariya macalacali wariya oo reer wartan kamid ah wartida jaata istakaanani kudisuna ilaahay maybaan warsaday maalinta siyaa miisayyo hasanaadka weer kan la maana weydu waa idaacadda nafsiya warsan agaasimaha iyo macankadaalada iyoona tafsiirkan iyoona beersiina tafsiirka caamba howshay iyo maaragtay iyoona dadka kajidaadhigu iyoona ilaahay may baan warsaday dhibaatada geedka adduunkaanana ilaahay kaga baadiye ajari hasanaadna ilaahay waarijii maaragtay marhumkiina ilaahay iyoona maaragtay kasawaabay taasagana ilaahay warsadaa marka tafsiirka jaamleena horta dadka kasta waxa ay jiyaasu maala cali iyo fidkiraan sheegi shariif abdalla iyo walaalkii cabdikariim xaaji xasan uma nuur iyo idaacadda warkan iyo rije raadi oo tafsiirka bilaaw mahalleed oo ka hel casharada lindhaladaana biniaadan ilaahi qoor ma dhalada dhan lahakanagada u nasaxaw horta idaacaddiin gureyti weeye may kale haddana sheegayn haddii tafsiirkii oo dhammaayaan bahda raadiyo warkan marka haddana way buwaa inaan kelimo kuwardhaba inka wargidiyaayan taasna way buwaa aran iyo lagaar eesin wayba tusiyaasee yani tafsiirka an iyoba isla duurli waan isla duurli haddaana dadkii meelo maaragtay aydan omagun ama arday duurudoon wahaysana ero anma han tilmaamay walaalkay maalacariga han tilmaamay usuuna tafayleen galan gobday kasay aad iyo aad tafsiirka askarkii iyo originaalkii lanka haay gacanta ka haayo maalanka maale ali jazaakullahu khayr aljazaa kan kale dadweynaha walaanyabay ee muslimiinta reer baytow ee hilkii ee oo tafsiirka kasaxin horayna insheeraya waybuwaa ilaahay siin furo lankii fahmoona maydba unfasaxnyaa culmada ajaazi waleraadiibayele ajaazadiyo badhiibay haddana insheegay lankii fahmoona inaysu muslimiinta un faa'ideeyo maaragtay badhigu cani walow aaya weeray nabad ilaahay hal aayad oo tafsiirka kiida ee lankii fahmoona maydba anfasahay inaysu gudbiyo muslimiinta lankiiba baahan aragtaydiisu deertiisanyadeena fasahanta ilaahayna mayba an warsaday dadka tafsiirka iyo dhankiisayaayan in ilaahay un furo ilaahay fahmada maaragtay qur-aanka ilaahay un furo ilaahay ka anfaco siyoon ummaddo islaamka un deertiyan raga maaragtay tafsiirka haddana shinshaagay ay kala qeyb qaadadeen haddana maybaa era lahaayay tafsiirka maqal i muuqaal oo e yaa madoo duubni laakiin wayba waa fatro fatri iyo shal dheera noo gani marka shariifka sooku istajarni xakaa istajarni abudeegi cabdalshariif madaha lambada daalay tafsiir oo haddana maaragtay maqal iyo muuqaal eh ayaa qoomatoo sidee wari i ogolaaday anigo habee laakiin wayba waa noolanay inbadati magaalada xamar iyo riji atahabehay oyoona hada reerbayd oo magabeeda dantaka jarta marka naafigeeda kusiga ilaahayiisuusigaaafigeekada rijiyaa insha allahu tashirgudiso ورسول نظيفة وكل ذلك هي كل نتاثير تعطير الشيء من كلامة تصير كمهرتي كلام الله هو ولأنه طلب من هرتي إلهيه الوضعف طلب من الدن لها المجرد عن إيو بن آدم لمدى عن إيه مشكين لمدى عن نعمة إلهي القرآن جينينو طلب الدلتان معاينة wali unu soo ganayna aniga saabtay ilaahay inuu ajarkii ma imanayay tafsiir maaymaay ee oo afmaay ahoo min bilaaw leed culmadookii hortay jartii laakiinse toose bulshadaan dhex gala wayba weliyahay saanan manayaw laakiin ani bilaawin midii hortay warduube badan oo ana gorodaa jara duubeen laakiin bulshada meelba afmaaylanka hadalaw kii bakoon rooga ama kii geda rooga ama kii isooyinka ama kii sibeelooyinka iyo xamar meel badaas umailanka hadalaw tafsiirka wada saameeyey waana ummadana ka faa'iidaysadeen ama walbadan digsadeen tafsiirka kan ahaay walidaalankas maaragaateed lahaogeeraaw go-aala meelaha ama maaragaateed kismaayo zoonadii lahaogeeraaw ama bakool oo sida maaragtay xudur iyo kokor oo kale kayuglowsay baadiidii oo kale laha ugeera argaasa marka waa maxdaasna ilaahay macbuuda wadne falahu alxamdu fi duula waalaakhirati ilaahiyana marka waxaanu sheegayaa walaanyaway muslimiinta meel ka joogaan ilaahay siin furo ilaahay siin fahamsii ilaahay adduunye aakharaba ni wada anfaa umayseen adduunye aakhara ilaahay ni anfaa lankii fahmoona mayba ka odsaday inuu safaafiyo diintii waybwaa nabilahi maxamed calayhi assalaam ahaa marka inaysu faafiyano fasahayaa idmayaa ilaahu sayfuran lahaa insha allahu tafsiirkana culumtuusan baahda kow mayda lahaa la tarigay dadka naxwo sarfa balaaqa cilmu qiraa'ata jawiidka culum badan aan baahayaa dadkii tafsiirka fahmow iyo sayna fadawno culumtaheeda haysaniyana ayna kadayna doronaanay insha allahu aniyo oo ilaahay idinna bahda raadiyo warsan ilaahay kheersiyaa naxwaha iyo aragtay kitaabadii tafsiirkana ninka bahdaanen inuna idaa'adaha kabiiran anihaka ilqaame inuna ashar oo naxwo e oo joogda idaacadaha ka darna maadaama tafsiirkina socodkii tafsiirkii lain fahmo koo naxwo e qoobleeda koo darfe e koo naxwo e koo darfe insha allah naftuhoobana qaboona taasna waygoo asaabteeka nasalada yaana miiroyaana marka warka dheeray iyo dhegeystayaalkanaana fursansii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، كاسوري بهاي فضيلة شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن كاب وبرنامج أما تفسير القرآن إذا عد ورسن لينكو أخرياي سيسين بلا دارتا مركز شنعت يلا جب جبي مركز لحات ينين بلا عبد دونتا تفسير كوكا كنغوة استوديها ولبا يكل سوغانا شيخ حسن كاب كينا جدا دونا أدايو دقيستيال كو يانا فرصة سيدوان مرتقاتين كسيجر لانكمت آه آه dadkii ka taxanahay sideedii sano aan ka damboytay oo weliba madi aan la sheekaysaday xawlada intiisu stuudiyaha oo kala qaybgala barnaamij mulan sheegay intii hal maalin kuma aan dhaafna ama qaybo tafsiirkaas la hadhiyo intii geekoon aan dhaafna marka maxamed caawad sanay waa landaa waaye marka sanay bal idaacadda warsanka ka dhaco waliin ku warmaasaha tafsiirka qur-aanka kariinka ee qoolka ilaahay madi hadan damboyti xaaladun kiin sheegay wali dhumisadaasi raadi yar adoo weliba waktiga tafsiirka la rooga ujeedada markaasaan dhumisadaasi ma hayta madi ana kiin ku hay bismi illaahi raxmaan iraxiim magagay maxamed sani cawadu raadiyaha warsan iyo idaacadoosi badanyin meelbu ku saaranyiin sheekh xasan gaab ajarya sanad alle ku siyaa saacad buus meelha ku galaa ku raadiyaay muddo sadisan ah intiyo kale aniba oo dadka jaro un badanaay markan sideedan sana radio warsan lamada tooku ishagalaay horma oo baaqana meelyowga kale usu walku dhiyaawa weliba kusii faa'iidaysadaay magaagay maxamed sani cawad yadla aree
oo kale
shaahsana kuweydiyaay aan koonfur galbeedahay raadigan markan kan shalaya dhammaadi ajari hasanaad alle kusii unun ilaahay wal ku fahmooyin ku qadire alxamdu lilaahi idaacad kasta waktigii isku bahaawa oga ilaa raadiyo baydhow raadiyo warsan raadiyo koonfur galbeed iyo raadiyo culummadan alxikma markan hadba kawalba meel isku galaa ku dabagalaaya ku qoobsadaywarsan lama kolaha ku galaa raadiyo warsan makhrabad hamiinkii oo lama saa i bar e maalintii oo tumi kow saa i bar ah ku galee raadiyo baydhowna saddex saa wal dhimangah ku galee baadiye oo hamiin e lamasaa i barwarrasangaha ku galee alxigmana gadiradaasaha ku galee koonfur galbeedna lamakulaha ku galee tumunsaa oo buuto oo kolkoo e ilaahay rooba hamiinkii oo halsaa i barcayaha ku gale markan asharkaas aan horta kolley ajar i hasanaad alle kusiyo nin ilaahay ifahansiya cilmi kale aan akhrisidii malahayna safiinaba alle ku dhikoo laakiin hadde ilaahay mahadiis aan hanuunga ama ku haliyaa islaha alxamdulilah maynan kuxusu korto walaada ku faa'iidi maadaama cilmo kale aad barateen jarna tafsiirkum idaacado intaas idaacadood weliba ku dhunsaas warsan lehayn
alxamdulilah tafsiirkan ana dareemayaalkii oo laabtay ee gaboojis ah ku helay hadda afka hanuunma kunaga koro laakiin anig ka gaboobay alxamdulilah ilaahay mahadaley dadkii dadkii akhriyeyna ilaahay ajari xasanaad ku sii intii dhegaysadaa sunan oo kale an ilaahay ka canfaa halkay kaasu marka dadwali jare madi tafsiirka casharkii ushamiinkaas la hadhiyaay ama geekaas la hadhiyaay casharan hayna marmar la hadhiy yaa jaran oo madi qaladii idaacadda haweerow marka qaab saada iyo shaqaalahan iskiirantin tusaalahaan tafsiirka meel isu roogi ma ee hoobaka ku horreeya ama ku damboy lahadhi wal noocaase markay dhiday idaacaddaa la hariirtay amag badan koonfur galbeedsay hataa aan sheegay tiday ma tan aniba joogta kahay laakiin tan kale aan an roogniba an digay dadshe araaya sharkan meelisun hugaldinya araaya ada ilaahay mahadali an horta hani ku faa'idad afkama ku kalima naga koro aayad hibilayas erema eraw laakiin si kale laabtee kaga boobsan alxamdulilah faham wala ku dareeme dareemyaalkay iyo hanuunkiiyo zaa'id inka waali alxamdulilah marka may islad qaabka ka dareerya la kooday mise qaabka lahdajeedii korto ya jarta maadaama sheekhaadkaninka jara sheekhase hadduusa sheegi oo usaka daraari balaaqe iyo ilmu nahawiika daraa us eri inilika daru si un walan ku fahagno inti unu nafta qabno an aniba lixdan ikalka koosa jara haddi waaba walweynba roogasa mislihi alxamdulilaahi reed ilaahay toobada inu aqbala ini is roogu ini isuun hadda walyarle uu hooseyahan isuun is iska dayo ini isu ilmu nahawiga iyo balaaqada haka dayo idaacado haka kordhiyo taasa ku codsadee insha allah ayadan waa santa kaasi weli bahayay maxamed cawad maxamed saney oo kumada dadka sida eedka enka taxan tafsiirka qur-aanka kariimka ku bahow idaacadda warsan iyo idaacado kale sida raadi baydhabo iyo raadi koonfur galbeed iyo raadi alxikma saas oo kale saney weliba kumidaya staafka shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo weliba mardhow khadadka anfur doone dhegeystayaalka maadaama waqtigii b b c dana hayta dhegeystayaalku anoola hadal koran telefoon nambarka eberly hal shan siyeetun soddon konton iseda telefoon nambarka kanaga dhegeystayaalka barnaamijkan oo kale qayb gala koran waa eberly hal shan siyeetun soddon konton iyo sida dhegeystaha anku horeey yasiya hallo assalaamu calaykum walaal hadhawaaw magaaga saddexan iyo xaafadadan oo lahadal hayd waayahay la dararte barnaamijka haye marka may kay kordhii lahayti oo er lahayti maadaama sheekhi hajeediyay tafsiirkaasna qatilka jaro fikirka iyo la dareera
marka hore sheekh mayl jazaakum allahu khayr ciida amaad xasan gaab sheekh cabdullaahi saxri xasan gaab iyo idaacadda warsan iyo wariyaasha furfurmaan lagee runtii idaacadda warsan d n t yaa bilaada bixi sharkan le hornaa kitaabkeeda forma kudhanta laakiin sidaas maada horeyay oo jilaadii laga jiray marka mayba eba jirama geega oo kitabna ningaada ninaan oo warfar aan ku fahmay geega ayda badan jeeda badan aan geega oo ku dheeli sida badan oo badan oo kitabna ningaada eed eed
arkay ba shaqo may laag dabo oo qeera
eeda ma santo walaal sida qurux badan barnaamijka aan kula qayb galay dhageystaha kale siya hello assalaamu calaykum hello وعليكم السلام ورحمة الله ولا المعاقة يا حفظة هاي هاي محمد راجع اسكو قابل راجع اسكو قابل هاي فكرك
فكرك والله أشارك عدد أماري أن إيه تبقوا مني إيه لنكتاع من سوى هاي مركة أشارك ما شاء الله bilawd inta ma dhagtay waxaan maalin moosonkan alxamdulilah dhegeystayaay haddana hadda meelahayaaga maadaama geeka meeladooda may ku codsadaanaya asarka hantana ni bilaw hadana oo bilahay eeda maadsanta walaal sida qodox badan barnaamijka nin kula qayb qaadatay dhegeystaha kale iyo siyaan halo assalaamu calaykum walaal maaga tale raadiyaha isku gaabay oo idaacaddaada kula daraarta si ookiin dheegna maaga iyo xaafada raajiyaa isku gaabii kortay ama isku dheerayay kortay walaal waayahay dhegeystahaas qadkaa ku kohay dhegeystaha kale ku yidhi halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودمان الدقيقيات الشيخ حسن نبس منها شرطينا كذلك نبنتكم واحد نغي بس جزاك الله خيرا وجزاء لها إلى درك نبها كون كوروكوبي وإن أنا كعمل صلاة واسطة إلهي نويلة إن هدين هرون كذكر برنامج إن أنا هانتي برنامج كل قفل من سورة النمل إن إن فهم يعرف قرآن الإنسان يتكلم الإنسان لا كما حصل وبعد كده كما حصل وبعد نادي وصل كما حصل إن مدير الله كردي ما هي والمس بجنا إيران لهاي إن لما يصير ما بدون حاجة حسنا بلانكو كورن جاهز في كتاب كلام الكتاب كتاب شيئنا أجر حسنا بلانكو كورن لك في كتاب يبين قليل تقدرك لها إن لما يصير جاهز shukran eedaa mahadsanta sida qiimaha le barnaamijka on ku qayb qaadatay halo assalaamu calaykum walaal maaga iyo xaafada kubacda barnaamijka horan gudagal hobla dareerta raadiyaa isku gaabi raadiyaa isku gaabi walaal ama isku dami sikiin dheegna tuulada may leere waayahay haye barnaamijka la dareerta haye bal tafsiirka siisan la dareertan iyo wala islatiin waa kordhii kora bal hadhawaaw fikirka madi hore intay kudhugu sida jartan warsanku hor
hortaan ka hor aan naftay wallahi nin oo dhan marne boose oo ahaa qur'aanka ma gashaay laakin tafsiir ilmo mariga laakin ilaadu marneed eeda marneed eeda waa inkitarti ilaahay khayrtii marnante hakataas ilaahay ka abaal marikantay haye muddo inta sana marka dhugunsada hayto oo idaacadda kula dareerta wallahi lama mara mala marneed lama mara mala dhuusi lama mara mala saka dhamaan jirikantay waayahay eeda mahadsanta inteeda kufaanti ilaahay kinsiyaadii شيخنا شيخنا كل سلامة شيخنا بقول جو مرتك سلامة إلهي خيرتي إلهي مرنا ولي مرنا من قرتي رورنا قرتي إلهي مرنا جزاي بقول جو مرتك سلامة شيخ كنجو كلامك إن شاء الله insha allah ka dheegahay koo gudoomi eedaa mahadsanta dhegeystayaal badan yakadka buuyahay siyo oon ku qayb qaadada halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal hadhawaaw maaga iyo xaafada
هاي دكتورة إبراهيم علي أبي ريح haye garsoor hadhawaaw xaafadana
عبد مكينة ريح xaafadda mayleere
ورمكينة مكينة war ma keenay haye hadhawaaw barnaamijka hobla dareer toran gudagal
أستاذ ما شاء الله
haye la- la dareerta barnaamijka ها haye oran gudagal may tale waayahay dhegeystahaas khadka ku xulusa halo assalaamu calaykum
ألو assalaamu calaykum
ألو halo walaal ka dheegahay ma magaaga iyo xaafadda halo halo waayahay dhegeystahaasna khadka ku xun oo isdheeg wayne dhegeystaha kale halo assalaamu calaykum halo walaal magaaga iyo xaafadda haye horan gudugal barnaamijka la dareerta ها haye horan gudugal hadhawaaw
مثلا برنامج عندنا مرتبط بالله إذا كان هناك دائما مثلا إلا النصوص لكن لا تبدو تجر لك تفصيل
waayahay dhegeystahaas eedaan mahadsinyey dhegeystaha kaliya sii doona halo
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal
إلا أبو الحمد لله إلى مبروك مع دم على الزبائن مع الهراء ما يقول هذا رأي بولو نوري أفضل بولو نوري كل شيء بيدوب haye hadhawaaw walaal barnaamijka hobla dareerta
والله البرنامج كبير إذا ما تدر كل شيء haye
دكتور مرويب وقتنا علينا ما يبغى رجع ورثا مرويب وقتنا علينا شرطة كتير سدايا أنا بدي أجر لك كل شيء haye
laakiin duutaan ahaan boolkina barta tafsiirka tana kasooya in badan alxamdu alshukru mado mayba uu fijey madoonta anisiin maraydantay haye
eedyada boolkiku boolaani kaamal falan ilaahay noowaala sheekhna ilaahiguna waa inuu ajari xasanaad ku siiy kolay kala jihaada kolay iyada iyadan kubaaxna ila jiibada haddana meefada caafimaad hadaba ninkii jihaadso fadadhante marka boolkina barta fadaayigni nasiibana waadhaba aan wejishay wejishay baa tahay waada wutan ahaan muuqal ahaan layn aragi maata kuwa ahaan inaan aragneedaan bari may baa sheekan hor fadheedowana nasiibana waadhan meelangeed meelitan hor inlay furtida lahay dhagday aha
amada midana fursada lalay dabadee meela qabo dhibaatooyinka jira jadadee be kitaabka wijaasina kitaabka qaadee kudhigna sileedantay aad
alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah madawa may badan walaakada qaadeen in ilaahay ku siyaadiye usina ajri xasanaad ilaahay jiifiyo wali kala jiyaadee usan min korkii farana min korkii fadaatila marka casharada intaa ku kashibatay casharada
ajarada mayka kushubadeynaa wiilan oo alxikma idaada alxikma waa aad iyo aad marka qofkeen baahan idaacado kolley alxikma iyo warsan iyo memeryaalanki haysidona way ku caawiyaa ise sheekha sheegay lamacalicalleeroo rooga marka dhegeystayaalka keelamada aan baahan wala rajeynaan tisaas oo kale moobiladii oo kashabada karaan oo oo ku dhuunsada karaan marka eedan maasanta sida qiimaha leh ee barnaamijka nin kula qayb galay dhegeystaha kale siiya halo asalaamu calaykum
analasalam walaal hadhawo magaay xaafada Selamat malam, Hasan. Ini berjalan apa berjalan?
xaafada bardaal haye xasan hadhawo
Wow, saya kemana itu lah? Mana lama dengan ajar mana langkau war alu sih untung mana an situ mana langkau Australia ya, ini mana wabannya mana omong gue mana en en en barang gue deh.
mhm
Then ah mana anong kerja mana Australia ini mana wabannya mana hadas mana ofisah sih mana sebele en en dengan sedai sebele kosan mana tuh nanti nih kalau oh mana salah tuh mana mana iyo mana iyo mana wadajadu mana ninka noo farano noo bandheer waayahay eedaa mahadsanta casharo badan yo jara doona hoo ilaheera tafsiirkana markasta oo dhammaada waa kanaga dhegeystaha kala fiidhi halo asalaamu calaykum waalaikum waraxmatullahi wabarakaatu walaal hadhow magacaya xaafada buraka buraka degmada boorhakaba haye ha ka dhawaaw barnaamijka salandhuusidahay takaana tafayna haye barnaamijka la daraarta haye waktiyadan oo kale tafsiirkii dhugunsada jartan tafsiirkii dhammaaday marka meek rafadi oo fikir ee dadakabiirii korta ka dheegahay khadkaba ka jara ma aragahay tashreediya laakiin isdheegahay tan haye haye haye haye haye aamiin insha allah ayadaa mahadsanta sida qiimaha le ee haninkula hariirta degmada buurhakaba ee barnaamijkan aan ku qayb galay dhegaystaha kale halo asalaamu calaykum wanaagii xaafada raadiyahan isku gaabay ama isku dheeray sikiin dheegna ha dhawaaw
أيضا تبشر مع الشيخ الشيخ نجاب جزاه الله خير الجزاء وكثر الله أمثاله كل إن بدن وليبا أن دعاء إلهي ميزان الحسنات انتكاب Mhm.
نتكلم وليبا لنا إن شاء الله تعالى كل وأجرب إذا الشيخ والشيخ ولم ذكرت الشجرة يعني هي في الصلاة وذكر أنه ربا هو شريكي ولم أوكل ولو ما يدريش ما ما يقدر كان شوف مسائل تبرك وتمايا Mhm.
إن شاء الله تعالى جزاه الله خيرا وكثر الله أمثاله يدنا تذكر ما يدريش في كيف تسألك هي قاعدة أجرك وحسناتك إن شاء الله ما يبدأنا إلى أي ميزان كتير بالضبط Mhm.
وأيضا رأي شيء الكلام هاي أيضا رأي شيء الكلام هاي salaamullahi walaal eedaa mahadsanta dhegaystaha kale siiya halo asalaamu calaykum walaal magacii xaafada
حافظ بردا bardaala barnaamijka la daraarta أنا سبيل سبيل haye may tale e maadaama tafsiirkii markii shanaad eh, laha bilaabay dhammaadi ee marlihaad bilaawado doona beryahoo ilaa raala kanagada ee may fikir eh ama tale eh hajeedii la haytay oo dhiniga tafsiirka eh أما أنت جيل الله يعطيكم هرمين بواها يا خير نفسي tafsiirka haddii la bilaaban laakiin mayba xirfadaydiidi oo maanaha akaame mayba waa dadka mayba waa salaadii walaasa mayba waa adun iga jiana halka darairindahay waayahay kolley sheekhana dhigahay marka weli rajeen ee weli talooyin eh intii wal kula baha doona dhegeystaha kale helo assalaamu calaykum haaf salaam calaykum walaal maagay xaafada
garsoora ibraahim cali cabdulahi garsoore haye hadhawow
Hello.
garsoore ka dhegahaya fikirka iyo weli talaad hayd
adow horta sheekha mahadsan yahay macadalkale ana boqolkiiba farka tafkiirkeeda jarta maalin walba yaa dhegeysadaa alxamdulilah khayr allah fi ilaa adna naqoban kale oo isu geysanayna ma dhegeysadaa ilaahay ka baraka xidhe Wa-
ilaahay diin ignaada qoraabi waayahay eedaa mahadsanta ee, ka dheegahaya insha allah allo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal cod ka koran qaad maagay xaafada intayn oladalayd waayahay haye tafsiirka bal siisin idaacaddan ku dhuusida jartan iyo wal sidin ku faa'iidaysan ku waranba
صراحة وصلت ما بدنا أولا موضوع الشيخ موضوع إلهي ونوعي فأجبتي أكرنا ما يكون موضوع إلهي كل يهيد لولا ما إلى رأي لولا رأي تفكير فلنا ما إلى رأي انتم الرول بالإنجوزي يا أخوائي كريانا كنا ما يكون موضوع الشيخ
Insha- insha allah tafsiirka sii dareeri doona oo ilaahay raali ka nagada mar kasta oo dhammaadana way ha bilaabeen sida jadwalka idaacadda u sahay weli reedanka nagaday ee fadiilatu sheekh xasan cabdulaahi isxaaq sheekh xasan gaab oo barnaamijka martaniinka ee geeka ee maadaama ee, ee, mar kasta oo tafsiirka dhammaada ee, use dadka dhagaystayaalka idaacadda kula hadala jari ee, sheekh xasan dadka badana dhegeysi fikradoosho iyo talooyinkii hajeediyayan intii tafsiirka ee, mar kasta oo dhammaada lahakanaga dadka qaar oo la dalbadahayna intii ee, memoryaalka mobiladii oo lankashaba maadaama dadka mashquul badayin oo lakuyaaba intii idaacadda dhegeysigaba fursad mararka qaar anin helaana saas oo kale walaal hajeediyaha weliba kumid ah intii ee, saadiiba ballanqaaday ee, tafsiir oo dhammaystiran oo qayb qayb eh oo muuqaal eh intii la hela dadka qaar walaha jeediyayana ee, sheekhu una ma aragna aragtidiis hataa intii muuqaalshii aragna weliba waa qurux badan waaye maadaama lan walbadan ku fa'iiday ee, leyn marka ha dhawaaw ee, si inqanciida dadkaas aragtida shalduum iyo fikirada shalduum ee, ha dhiibin dadka qaar ee, casharo kale oo tafsiirku waa badareerahan weli dalbadahayana casharo kale si ugu wal badan kale zaa'isdan marka ha dhawaaw mar labaad
إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى أن أدعو أدخل عن يومي أو من جهل في عشر كتير كهرب من شيء يرتي لا ما يمرت عنه إن لا يكفر إن لا يكفر لا يكفي أما الفرد إن لا يوافق كتير في تفسيرك ومتكرر لجيرتون إن لا يوافق أنت إلهي ورث عنه tan kalena cashareed haddaan sheegay oo luuqada carabta ee naxawade darfada insha allahu wala kordhiye wali kale oo casharta dadka saabsan oo su-aale iyo aydan maysindeedi jaaqay ama se macnaaji iyana iyana markasta diyaaru teleefonkay ballankaasee hoo kale walaa in mara koro ee idaacadda iyo sagaalaheeda iyana waliba oo ististaaraada oo tafsiirka iyana diyaaru markasi diyaaran ahaa insha allahu wayba waa mayba farxad iyo fahme iyo reenreen mayba in ehe dadkii walaanya wayhaayi casharka ka sheegnaayi iyo idaacadii hadiyaasi iyo ane oo mudarriskii ee markasta bogna soon kulumaana casharka dhammaada wayba waa eedigeeda aan ka faraxsana wayba waa dareenkay macnaha ma qiyaaso korosintaiye maxdaasna ilaahay macbuuda waa iskalle marka insha allahu shareed aan sheegana waxa kurbiye qalabkiina iyo codkiina hadee una oo awoodanitan bini-aadanka ka xisaabtamayna bini-aadan miskiin hadeega diina daciifa ha waluseymana umadaas marka xisaabtamaana laakiin walweele dalabkeena walweele insha allahu ilaahay heli anfaco ilaahay dembigayna hidaafo waakaraamudnaayo nabad korgeeni la taabadan madle yaa iraanano adii bogtaa diinta naw mohamed meydinku koraysi wayba waa qur-aanka ilaahay karaamudlaahi waay diinta kaleeba qur-aanka le hooseeqasa marka haddii idaacaddayni iyo macal dadweynahayni iyo macal sheekhii iyo unade khatamadii qur-aanka kalaamullaahi unakukulone way dawaawalwiin way ilaahayhinoo ajar siiye ilaahay miisaankan xasanaadka aakhare ilaahayninka gaaro wali kale maaragtay istishaaraad oo ayado macnaa keena diyaara wali kale isan dalbatenla wala kordhiya insha allah ani asxaabtay idaacadda iska saxaanadaan marka insha allahu waayahay Inte- inteed aan gabagabayna marka ula sii doona cawd oo istuudiyaha ila rooga iyo galanti inteegdahay marka cawd heemay ka tarafadi maadaama barnaamijka gabagaba marahay sheekha salaame horta marka hore salaamullaahi ajari xasanaad ilaahay ku sii unun ilaahay ni anfac usuuna dadaalka dadaalka daro ununa nin do-ayo ilaahay ina usuna fahansiyo usuna nin do-ayo yaa ku codsadaa taas ana gaar ahaantay markan aan horta badanaaba sadisan amal antaa roogi macnaha idaacadan sharsheema oo baagan laakiin langin usuba isku fahmi yaraha alxamdulilah walanad wala inkororsimangana iska allahay macnaha faqir xilka dugudi i fadhidi katibi faanay antilerayaba Ayati.
barog alxamdulilah mahadni ilaahayaa iskule Aha.
ilaahay rooba sheekhana inka mahadnage Aha.
faatahadan hor inka kaalmay ana tiiday Aha.
isaa ku codsadee salaam buuta oo lagadoon sheekh waaya ishaasan ajar sanaad ilaahay koosiyadin iyada umahadsanta sheekh xasan gaaba siyaana eh, si ismarkuu haninka gabagabay kubacda barnaamijkaana hirhidadaan insha allah cawd iyada umahadsanta haya sheekh xasan gaab gabagabadii aday iyo eh, idaacaddii iyo bulshadii kumanaanka eh, eh, tafsiirka la dareeray shaleedii idaacaddii xitaa arda soomaali oo dhan ilaa dibidda lagu dhugeysadaayo naftarshe waliba waa baaxadiya iyo naftarshe dhegaysashe eedan korri Eh, marka dadka qaar buura ka bahno weeraan dheegaasi dad babakool dad harku lahada leh marka eh, taas naftirsha weli waaye dad dhegeystayaal hor leh iyo eh, iyo baaxad meel idaacaddan deera jeerna ka deera hayto tafsiirkii saas naftirshay lambaahi marka gebagabadii ha ka dhawaaw si eh, dadka iyo reeda insha allah gebagabada keenseen
insha allah horta weliba waa tafsiirka maqalka iyo muuqaalka dadkaan uga warsadaayan Mhm.
adanaaba dadkana waa dooga gorone ada bartama gorodaan yaan uga yaraayan Mhm.
marka warta aragna amanta ilaahay suurgeliye aha niyasuuduwaasa Mhm.
ana naftaytaas anfadee tafsiirkaas maqalka iyo muuqaalka eh marka oo nadiif eh inima dowladooda iyada anjeeda Mhm. Insha Allah.
tan kalena raadiyo warsan waa raadiyo inka horeeyi waayo oo tafsiirka mahadayeysa ana ugu koleysa ana ugu waadiyaa Mhm.
lankaa duugada lankana jensheedi ilaahay khayrkee walaalkay ilaahay keena eh Mhm.
maala cali galantisaaka duubi Mhm.
marka raadiyo warsan horta mahadaas gaar ee iyo anhaaye Mhm.
idaacado kale yoona asxaabtay googdo yoona baydabo ee yoona saas la midlayo Mhm.
wayba may bagalaayaan idaacado watacawanu cala albiri wataqwaa waha Mhm.
ana haduubowkii yoona baahiyahayaan muslimiinta iyo deertiyahayaan Mhm.
yoona ka mahadsiinin jazaahumullahu khayra aljazaa Mhm.
mayna erafada yoona madiyo kitaabka dhamaayan dad ee, raadiyo warsanaan yoona daleen dadka nisbaragaroona xafladan oo kale la hariirow Mhm.
iniyoosu oona baydhowro ani barowaba kalena khadka bayaaleesa oo kale yoona taasnay la dirdaarinay walaanyo weysan yoona idaacado kala rogaan Mhm.
tan kalena marka wayba waa raadiyo baydhow iyo dadweynihii casharka ka bixinaay wayba siinlaha hambaliyo hambaliyo hambaliyo Mhm.
iyo wali kale un ilaahayna awoodkii oo cashareen inin haka kordhiyaan iyana siin un ballanqaadniyo eka taasoo walka xisaabtama insha allah insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، دردارنكي آه، الشيخ حسن عبد الله إسحاق الشيخ حسن قاب يا برنامج كان كدن بوي ولين مهد نجاي محمد عود سني أو استوديها إلى الروغي oo dadka eedka in ka taxan kumad ee tafsiirka qur-aanka kariimka ee, sheeqa oo naftirshay ee, mise oo mashquul iyo howlo kale ku jara laku yaaba ee, waqta suuna dhegeystayaal kasi soo magaalada muqdisho rooga antum qadka taleefanka barnaamijkan oo kala qayb galay waa in mahad nagaya farsamayaqaanka oo sida suuradala usuuna barnaamijkan farsameeyay cabdinaasir aadan meew anoo maxamed xuseen siman darees yahay tafsiirka qur-aanka oo ilaahay raali ka nagida waa bilaabo doona markii lixaad sidii awalban dareerayaan dareer doonaho ilaahay raali ka nagida marka intaa gabagabeena asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu